maalmihii ugu dambeeyey ayaa degmooyinka garbaarey iyo doolow ee gobolka gedo waxaa ka kala degaya diyuurado ay la kala socdaan ergooyin kala fikir duwan oo isugu jira siyaasiyiin ugaasyo odayaal iyo madax ka tirsan maamulka meelgaarka ee jubba iyadoo labada dhinacba mid waliba uu wato ujeeddooyin gaara oo iska soo horjeedaa ergooyinka ku qulqulaya magaalada garbaarey ayaa waxaa hormuud u ah guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil halka ergooyinka kale ka imaan dhinaca magaalada kismaayona uu hormuud u yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba jenaraal cabdulahi sheeh ismaaciil faritaag haddaba qabanqaabada shirarka e iska soo horjeeda ayaa maalmahan waxay ka kala soconayaan magaalooyinka garbaare iyo doolow ee gobolka gedo iyadoo maalmihii ugu dambeeyey degmadaasi ay gaareen wafuud ballaaran madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba cabdulaahi sheekh ismaaciil faritaag iyo wafdi hogaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada doolow halkaasi ay kulamo kula qaateen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada doolow wafdiga ayaa waxaa la sheegay in ay ka qaybgeli doonaan shir lagu qabanayo degmada doolow oo looga hadlayo horumarka iyo soo xulista xubnaha gobolka gedo u matali doona baarlamaanka kumeelgaarka ee jubba siduu wadajir u sheegay xasan dheere oo ah wasiirka caafimaadka ee maamulka kumeelgaarka ee jubba dhinaca kale magaalada garbaarey ayaa waxaa ku qulqulaya ugaasyo siyaasiyiin waxgarad iyo odayaal kuwaas oo dadaal ugu jira qabsoomidda shirka midnimo two oo horey loogu ballamay balse labadan shir ayaa waxay u muuqanayaan kuwa iska soo horjeeda ilaa haddana ma muuqato ifafaale ama dadaalo la isugu soo dhowaynayo labada dhinac oo ku kala aragti duwan fikirka qabsoomidda shir lagu qabto gobolka gedo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere